suspense. I'm Nikki Strong, and this is VOA1, The Hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laantaab soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujada gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ad nagala socotaan bogga iyaga v o a somali com
duur wanaagsan dhegaystayaal waa sabti labaiyo tobanka bisha disembar sanadka laba kun iyo labaatan idaacadda duurnimada barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayaan guwa jamaal axmed cismaan iyo cabdixakiin maxamuud shirwac qodobada dhegaystayaal aan idinku hayna idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doono doorka dhallinyarada magaalada qadiimiga ah hobyo ay ka ciyaaraan horumarinta deegaanka xaqiiqdii tan horumarka jiray oo hadda ka jira degmada hobyo waxa u horseed oo ah oo kaalinta koowaad ka ah dhallinyarada hadda markii loo fiiriyo markii wakhtigii hore iyo hadda hadda aad bay u badan tahay wax ka soo qaad tusaaleyan waxaan usoo qaadan karnaa hadda doon baa ka degta shixnado kala duwan sida dekeda hobyo dhallinyarada waxaan dhihi karnaa xubnaha ugu badan oo shaqo abuurka ka helay waaye kaalmihii heesaha ayaan barnaamijka ka marnayn
taswiirtaadan dayaxa jeclaysta inaan dul sudo waxaan kacbsaday darta inay xidigu daman
ciyaarihi iyo weliba qodobo kale ayaan dhegaystayaal idinku haynaa idaacadda intaan ku guda jirno hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida maxkamadda sare ee maraykanka ayaa jimcihii diiday dacwaduu dabada ka riixayay madaxweyne donald trump si uu wax uga bedelo guusha doorashada joe biden taasoo soo afmeertay iskuday ah in lagu helo arrimo sharci hore ay u soo diideen garsoorayaal heer gobol iyo weliba heer degmo ah ka hor maxkamadan dalka ugu sarraysa amarkan kooban ayaa maxkamaddu ay ku sheegtay in gobolka texas aanu xaq sharci u lahayn inuu dacweeyo gobolada michigan georgia pennsylvania iyo weliba wisconsin garsoore samuel alito iyo garsoore clarence thomas oo hore u sheegay in maxkamaddu ay awood u lahayn in ay diido dacwadaha u dhexeeya gobollada balse umaanay dhicin sidii ay texas ka rabtay iyo qaraarkan taagan ee dacwadda iyo afartan gobol oo labiiyo lixdankii coday electoraalkuba ay raaceen biden amarkan maxkamadda ayaa ah markii labaad ee toddobaadkan ay diido codsi ka yimi jamhuuriga oo la xidhiidha natiijada doorashada laba kun iyo labaatan waxaanay maxkamaddu diiday salaasadii codsi hore uga yimi jamhuuriga xubnaha elektoraalka ayaa isniinta kulmaya si ay si rasmi ah biden ugu doortaan madaxweynaha
halka warkaasi aad ka dhegaysanayseen waa v o a kusoo dhawaada dhegaystayaal markan barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa magaalada hobyo nooga soo diyaariyey wariyaha v o a cabdiwaaxid macn isxaaq
degeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o e-da toddobaadkan barnaamijka waxa uu idinkaga imaanayaa degmada hobyo ee dowlad goboleedka galmudug muddooyinkii ugu dambeeyey degmada hobyo waxaa ka socday isbedello dhinaca horumarka ah marka loo eego magaalada waxa ay samaysay kobac fara badan waxaana arrimahaasi oo odil ee door ku lahaa qeybaha dhallinyarada degmada hobyo ee gobolka mudug haddaba barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa toddobaadkan marti iigu ah hadduu eebba idmana igala qaybgeli doona duraan ciise faarax cabdiraxmaan axmed caliyare iyo bashiir cabdi qaarey dhammaan waxa ay ka mid yihiin dhallinyarada degmada hobyo ee gobolka mudug kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada aada mahadsan tihiin aan ku hormaro duraan ciise v o a kusoo dhawo marka xigta muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa ka socday degmada horumar door caynkee ah bay dhallinyarada ku lahaayeen waan dhowahay waa mahadsan tahay weliye cabdilwaaxid iyo dhammaan bahda v o a markaan u socdo su-aasha ay weydiisay bahda waxaan dhihi karaa xaqiiqdii tan horumarka jiray oo hadda ka jira degmada hobyo waxa u horseed oo ah oo kaalinta koowaad ka ah dhallinyarada ha ahaata isdhexgalka iyo horumarka wacyigelinta ummadda ee bulshada la wacyigelinayo si nabadda loo gaarsiiyo kaalinta koowaad ay kuleeyihin
cabdiraxmaan dhalinyarada inkastoo ay door muuqda ka qaateen arrimaha horumarinta ma jiraan dhalinyaro si gaar ah aad u tilmaami kartid oo kaalimaha hore kaga jira arrimaha horumarinta degmada way jiraan kuwo badan baa jira oo kamid ah dhalinyarada sida gudoomiyaha dhalinyarada iyo dhalinyaro badan aad u fara badan wey waxyaaba badan ay qabteen sida wariye sida hay-adaha oo kale iyo waxyaabaha sida solarada waxyaabahaas badan inay saxeexaan waxyaaba waxyaaba badan ay ka qabaateen way jiraan
bashiir cabdiqari dhalinyarada degmada hobyaad ka mid tahay muddana soo joogay fursadaha dhalinyarada ay haystaan marka ay noqoto in ay ka faa'iidaystaan fursadahaas iyo in dadku ay u faa'iideeyaan intay la egtaa bismillahi raxmaan raxiim waxay ula eg tahay horta magaalada hadda yacni waxaa kusoo kordhay dhalinyarada xafiisyo loo furhayo xarun sportis bilicda magaalada oo soolarada dhianeedka isbitaallo iskoollo intaba bilic kusoo magaalada kusoo saaido weeye oo dhalinyarada ay ka horleeyihiin oo waxqabad muuqda hadda ee magaalada degmada hubyo ay aada u fiirinayso
duraan shaqa abuurka marka ay noqoto dhalinyarada ee degmadan ay ka helaan intee la egtaa
hadda markii loo fiiriyo markii waktigii hore iyo hadda hadda aad bay u badan tahay wax ka soo qaad tusaaleyan waxaan usoo qaadan karnaa hadda doon baa ka degta sheexnado kala duwan sida ka dahobyo dhalinyarada waxaan dhihi karnaa xubnaha ugu badan oo shaqo abuurka ka helay waaye oo shaqooyinka ugu badan haya marka waxaan dhihi karnaa marka qaabka sisoo tarka iyo siyaadada shaqa abuurka dhalinyaradu aad buu marka usoo siyaadayaa
cabdiraxmaan degmada hubya muddaad soo joogtay iyadoo marxalado kala duwan soo martay maanta fursadaha ay dhalinyarada haystaan iyo shalay marka ay noqoto isbarbardhig markaad ku samaysid keebay dhalinyaradu ku fursad wanaagsantaa degmada hubyo waxay ku fursadxilliga hadda lagu jira fursad wanaagsan waxyaaba badan kamida sida shaqada badda oo kale qaar doonyahay wadaan qaar waa kuulay kamid yihiin waxyaaba badan hadda sidii hore maaha hadda xilligan rajo fiican tahay waxaa wanaagsan xilliga hadda lagu jiro
bashiir dadaallo badanay dhalinyarada samaysay xusul duub badanay galeen maxaa fursadaha dhalinyarada ay hadda heleen ay xilli hore uga faa'iidaysan waayeen xilligii hore ma jirin fursadaha hadda aan helnay xilligii hore waxaa weeye xilli xunaan soo marnay hadda waxaan helnay caafimaad baan helnay waxbarashaan helnay kaalmo sportisaan helnay bilic magaalada oo dhi aaneedaan helnay oo xagga maamulka aan ka helnay badii aan ka helnay shaqo ama duuya hala wado ama kuula hala noqdo ama yani xamaal hala noqde fursad weynaa dhalinyaradu ka heshay bilicda maanta jirta aad bayna u fiican tahay dhalinyarada waxqabad ugu taha markay noqoto marka in dhalinyaradii ay doorkaas kaalin muuqata ka qaataan maxaa ku dhiirageliyey waxaa ku dhiirageliyey maadaama xiliyo xun lasoo maray oo hobyo xiliyo xun soo martay maanta dhalinyarada waxay u taagan yihiin in magaalada bilicdeeda ka shaqeeyaan nadaafadeeda ka shaqeeyaan isboortiga ka shaqeeyaan isdhexgalka dhalinyarada ka shaqeeyaan in horumarka maanta aan helnay inaan waxaan rabna la jaan qaadno oo aan waxqabadka dhalinyarada muujino duraan dhalinyarada iyo maamulka iyo qeybaha bulshada siday u wada shaqeeyaan ma jiraan wax xiriir oo aad leedihiin aada weyn waa jiraa dhanka maamulka iyo dhalinyarada iyo kan bulshada aad bay isugu xiran yihiin waayo haddaan isku xirnaan jirin horumarba ma imaan karo sidaa awgeed marka waan jiraa hadda waa isku xirannahay xagga maamulka iyo bulshada iyo dhalinyaradu dhalinyaraduna macnaha taas doorka ay kuleeyiin waxay tahay waxay isku dayaan oon isku abaabulnay inaan isku xirno maamulka iyo bulshada deegaanka oon bulshada aan u gudbino wixii wanaagsan iyo horumarka wacyigelin haday tahay iyo wixii kusoo siyaada degmada sidaa awgeed marka waxaan isku xil saarno oo tiiman baa jira hataa ka shaqeeya degmada dhalinyarada oo aan abaabulnay oo guddiyaal leh kuwaas oo ka shaqeeya sidii maamulka iyo wanaagga iyo dadka loo fahansiin lahaa wixii horumarana looga qayb qaadan lahaa dee wixii caqabado kusoo socota deegaanka markii la arkana looga hortegi lahaa tiimama loo abaabulay ayaa jira oon rabno inaan macnaha inta aan haysano hadda ilaahayna siiye alxamdulilah aan sii adkaysano horan aan usii soconno dadku si wada ogyihiinba degmadan waxay soo martay dhib aad u badan wareer badan dagaalo badan iyo dibudhac badan bay aad bay uga dambaysaa dibudhac badan baa ku dhacay marka haddaan ilaahayna fahansiiyey waxaan isku dayaynaa marka inaan sii adkaysano haddaan dhalinyaranahaana kasoo dhalaalno arintaas soomaaliya markii loo fiirina dhalinyarada waxaa lagu dhaliilaa xogaa in loo isticmaalo dhanka waxburburinta waan tashanay annaga haddaan nahay dhalinyarada hubyo waxaan ku tashanay dee maadaama dhalinyarada dhaliilo badan dhalinyarada soomaaliya lagu dhaliilo layidhaahdo waa la adeegsadaahoo wixii dhib raba adeegsada iyo qalaasaha badan lagu bartay aan dhanka wanaagga ka aadno bal aan isku dayno taariikhdu halna xusto ha la yidhaahdo dhallinyaradu waa kuwii saa ka yeeloo degmada saas ayadoo kaalinta koowaad ka qaatay sidaa awgeed marka waxaan isku abaabulno isku daynay oonan markasta ka tashanaa kulamaa jira waan kulanaa markasta aan ka wada hadleyno sidii wixii aan kusoo siyaadi karno fikra aan isdhaafsano dee wixii aan noo qabsoomay iyo wixii dib nooga dhacay waa xiliyaa jiro asbuuc marna laba asbuuc dadku dee waa dana iska wada leeyihiin marka ugu doomara laba asbuuc kabacdiaan shirnaa waxaan ka tashanaana wixii degmada noogu soo siyaaday iyo wixii dib nooga dhacay qaabkan maamulka iyo degmada horumarkeeda wax ugu soo siyaadin karno marka aad baan arintaas ugu rajo weynaa inaan kasoo dhalaali doonno meel fiican ee gaari doonto insha allah aad baa mahadsanta cabdiraxmaan dhinaca kalluumaysiga markay noqoto degmadan waxay ku taallaa xeebta gacanka dhinaca badweynta hindiya dhalinyaradu siday uga faa'iidaystaan dhinaca kalluumaysiga ma jiraanse wax caqabada ah oo ay la kulmaan
wallahi horta caqabada iska jiraan xagga badda dhexdeeda kalluumaysigana si aad uga qayb qaadanaa doonyaha badda waa ka shaqeynaa annaga intaan badan doonyaha dadka wadaan macnoo anigaan kamid ahay waxaan kaloo kamid ahayn iskaashtooyinka kalluumaysiga waxyaaba badan door fiican ka qaadana xagga kalluumaysiga waxaa kamid a doonyaha marakada sheeye iyo wadamo lasoo duulay oo baddan iyo kheyraadkeedii la baxa
bashiir hobyo waxa ay mar ahayd goob lagu asteeyey inay fariisin u tahay burcad badeeda xilligaa dhalinyaradu dhibaato badan ay kala kulantay hadda dhalinyaradii xilligaa ka sukow hadda siday uga faa'iidaysteen mise jiraan wax falal burcadbadeednimo u eg deegaankan ama deegaan xeebeedkan deegaanada galmudug ee ka jira bismillahi raxmaan raxiim horta xilligii burcadbadeedku dhalinyaradu burbur iyo magaalada bilicdeeda iyo nolosheeda midna ma fiicneen hadda dadkii qof walba wuxuu gadanayaa shamaag iyo siduu badda ku geli lahaa iyo siduu wax kusoo saaran lahaa garaamkii cun lahaa nolol maalmeedkiisa siduu badda u heli lahaa xilligaasna waxaa ku jirrabay shamaagahoodii maadaama la burburiyey oo dad kalluumeysi oo wadamo kale ka yimid waxoodii baabi'iyeen saas badda ku galeen laakiin hadda dhalinyaro ahaan qof walba wuxuu samaysanayaa xilli siduu wax ku heli lahaa ama argoosto ama malaay ku heli lahaa nin walba badda u galay shamaaguu samaystay doonyuu samaystay marka aadaa lagu raysta xilliga burcabadeedka hadda wax yacni soonahayna xataa burcabadeed wax yacni dambe kuma jiraan dadkii maxaa saameyna dhalinyarada ay xilligaa ka dhaxashay falalkii burcadbadeednimada xilligii hore waxay ka dhaxashay burbur magaalada ku burburtay iyo dadkii oo xataa nabadgelyadooda haysan laakiin hadda xilligan uu qofkii adaraad maanta burcabadeedkii ka waran wuxuu kuleeyahay waxaas ilahayna kuma soo celiyo oo dadkii qof walba wuxuu helay noloshiisii inuu maanta garaamkiisa soo helo ama argoosto ha noqoto ama lebeex ha noqoto ama malay ha noqoto nolol kale iyo jawi kale ay heleenba ganacsiga galeenba ma leeyahay marka waxyaabahaas ay badda ka keensadaan ay kasoo jillaabtaan meelo suuq ah oo ay ku iibsadaan dhalinyarada oo hami u sii yeela may ma lihin xamaraa u qaadnaa waxaan saarnaa gaadiidaan saarnaa xamaraa la geeyaa waagii xamarkii la geeyo inagudmata dibaan lacagtan la ku keenaa
aada aa mahadsanta bashiir duraan hobyo waxaa ka dhacay dagaallo jahli ah oo dadka deegaanka u dhexeeyay inkastoo hadda ay xaaladeeda nabad tahay magaaladu ay degan tahay dagaalada sokeeya marka ay dhaceen kadib magaalada dhalinyarada dhexda u xirata hadda ma jiraan mararka qaarkood wax saansaan colaadeed ah oo degmada iyo deegaanada kale ka jiri kara
aada u mahadsan tahay horta laba aan u kala saarno waa runtaas si aad sheegtay degmadan dagaalo badan iyo dagaalo sokeeye iyo burcadbaadiyo falala aada u daran bay soo martay hadda laakiin ma xilligan la joogo ma marka magaalada la yidhaha laba dhinac u kala qaadno xoogaa miyiga dadka ah bay horta waxay ku dambeeyaan magaalada dhexdeeda waxaas ma ku jiraan hadda miyiga markii laga maqlana oo shaqaaqada iyo dhulba iyo waxba laysku haystay markii la maqlo waxaa isku dayaan dhalinyaradu inaan gudi dirno maamulka u tagno haddii aan markaa maamulka tagno israacno gudi kale u bixino oo arintaas aan xalino kuwa badan hadda waxyaaba shaqaaqaha oo dhul isku haysi iyo laba qof oo dhul isku haysata ayadana tii oo horeo laga gudbo xumaatada ahayd wax gaarsiisan ma ahan dee waa waxyaaba iska basido dadku meel kasta joogaan soomaaliya ula simanaa midaas laakiinse dhalinyaradu mar kasta waxay u taagan yihiin inay deegaanka ilaashadaan waa kuwa hurdada ka kacay wixii dee naga lumay intii hadda ka horreysa ahaa way lumeen waxaa la rabaa horta dagaal wax faa'iidaan ma lahan laakiinse annaga waxaan u aragnaa hal faa'iidaan dagaalka aan soo marnay wararka degmadan soo marta ka qaadana kaasoo ah inaan tusaale uu noo noqdo burburkii uu noo geystay dhibkii uu geystay aan faa'iido waxaan idhahdaa war midii oo kale yaanan u laabane tusaalaan usoo qaadano oo halka halkana loo wadaa yaanan u laabane yaan hore u soconno oo cidna dee ciddii colaad furinayso aragtiin waa inaad ka hortagtiin af iyo manaha wacyigelin nooc kasta uga hortagtiin uga qaadi kartiin dhallinyaradu iskooda isku abaabuleen dee cid ka taakulaysaahuna ma jirto waa ayagaa dantooda tustoo dadkan wada daalay dhallinyaraduna marka waxay rabaan inay maanta iska reebaan oo wanaaga xaggeeday u bateen ay rabaan inay muujiyaan oo calan wanaaga oo nabada oo taariikhiya dhallinyarada hubyood inay kasoo saaraan insha allah waana gaari doonaa
bashiir hadda muddooyinkii ugu dambeeyay degmada waxaa ka socday doonyo ganacsi uu kusoo xiranayay marka ay noqoto kulankii halkan ka dhacayo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdikaariya qoorqoor iyo xubno ka socda dowladda federaalka ee loogu dhawaaqay in dekada degmada hubyo la dhisayo dabayaaqada sanadkan ay bilaabmayso dhalinyaradu doorka ay ku leeyihiin kasako sidee u aragtaan adinka arrinkaas bismillahi raxmaan raxiim arrinkaas waxaan u aragnaa madaxweynaha galmudug iyo maamulka galmudug o dhan maadaama ay yidhaaheen dekada la dhisaya qof walba wuxuu hadda uu diyaaru yahay meeshuu kala jaan qaadi lahaa iyo wuxuu ku qaban lahaa iyo meeshuu ka geli lahaa aad bay bilicdaas ay noogu fiican tahay maadaama hadda adduun horhordhaca noo timidba niyadda iyo dadka qalbigooda aad u fiican yahay doontan hadda taagan waa doontii ugu weyneed oo ganacsi intaa la egsida maxaa lagu sababeyn karaa waxaa lagu sababeyn karaa inay yani horumarka hobyoodu ay horumar u tahay hordhac u tahay dadkiina hadda waa kala mashquulen habeen iyo maalinba waa shaqeynayaan shaqaa lagu jiraa shirkada baraarugna aad bay hobyo yani kaalin uga qaadatay oo habeen iyo maalin in la shaqeeyo dadka hobyoodna qof walba wuxuu yani jaaniskiisa ugu fiirsanayaa qaabka u shaqeysan lahaa
dhaqdhaqaaqyo ganacsi baa ka socda gudaha degmada ma waxay hadda dhaqdhaqaaqyadani ku xiran yihiin doontan taagan mise dhaqdhaqaaqyadu waxay ahaayeen kuwa sidaan ah oo u fiican oo degmada iyo horumarkeeda la jaan qaadaya aad baa umahadsan tahay horta soomaalidu waxa badanaa la yidhahdaa waa isxaqiraan horta waxaan rabaa inaan mid u mahad celiyo horta shirkadda baraarug waa u mahad celinaynaa aad bay u mahadsan yihin shaqada hufnaanta le iyo kartida isxaqaanka ee hantidooda iyo hantida dadweynahaba ay ugu aamineen uguna soo macnaha ugu soo biimeeyaan horta meesha aad baa u mahad celinaa waxaan kaloo u mahad celinaa waa looga horreeyey iyadana doon ka horreysaa jirta iyadana oo qalabyo kale iyo agab kale keeni jirta iyadana qof qof kastoo hobyo isku daya inuu macnaha kala soo dego ama hormariyo dekada hobyoodna waa u mahad celinaynaa waxaan kaloo leenahay baaq ugu diraynaa iyadana dhammaan ummadda soomaaliyeed way u furan tahay horumarka iyo dekada hobyood waana nabad waana amni wax caqabadoo ka jiraan ma jiraan dadka waa macnaha waxay jecel yihiin soomaalidu warsuuqay u badan yihiin warsuuq kama jiro hubyo waa meel nadiifa anaga dhallinyaraha idiin cadeyneyna qof kastoo yimaadaan wuu arki karaa horumarka aan isku soconno iyo hadda hiigsiga aan leenahana waa mid soo dhalaalaya oo marba marka ka dambeeya soo siyaadaya waxaan ka rajeyneynaa marka su-aasha aan jawaabteeda usii dhadhacee hadda saan kuu sheegaba midaan hadda shirkadan baraaruga wax kala soo degtay waxaa ka horreeyey shirkad kale iyadana cabdulla kala soo degi jira asna meesha agab doomo kala keeni jiray kuwo kaleo soo socdaan kolley waa malaynaynaa waa rajeynaynaa waa ku jiraa marka intaas iyo wixii degoo dhanna wax caqabada oo lagala kulmay amase dhibaataha ma jiraan mana imaan doonto insha allah dadkan hobyood hadday dhalinyaro yihiin iyo hadday odayaal yihiin iyo hadday bulshada qaybaheeda kala duwan yihiin iyo hadday maamul yihiinba waxay ku tashteen inay hore u socdaan dibna loo noqon maa insha allah dee ciddii dhib wadaana iyadaa daalaysa insha allah hadda dadku waa wada daaleen wax dhib wadahana ma dareemayno waa markaa warsato oo bulshada a hadda aa dhex qaado qof kastaa horumar buu kaaga sheekeynaya waxaana laga dareemaa markii wax jiraan dadka bulshada soomaalida waxaa laga dhehdaa guuxa ayagu ka dhex guuxaho way ku sheekaystaan waxyaabaha markaas ahaankoodu yahay dee waagii hore markaa tusaale usoo qaadano meelaha lagu farfariisto laysugu yimaado bulshada isugu timaado iyo colaadaha laga sheekeysan jiray saas manaha dagaalo iyo waxbaa laga sheekeysan jiray hadda laakiin meesha bulshadu isugu timaado waxaa laga sheekeysanayaa mid kale midaan maahan meeqa shirkadoo soo socota maxaa horumaro la gaari tallaabooyin horumar lele laga sheekeynaa laakiin martaas waxay ku cadaynaysaa marka guuxa iyo dadku hankay leeyihiin inuu horumar yahay aad maasan tahay gabagabadii barnaamijka madasha dhalinyarada idaacadda v o e da ayaan soo gaarnay waxaa hadda magaalada iiga muuqda kasoko horumarkaas iyo ganacsiga qurbajoog kasoo jeeda degmada hobyo oo hadda ku sugan ma jiraan qurbajoogta kale ee deegaanka fariin aad fari lahaydeen si deegaanka ay u yimaadaan ay horumarka uga qayb qaataan haa way jiraan waxyaaba badanaa jira sida horumarka in intay weyn noo yimaadaan wadankooda horumarayaan sida kuwa kale ay horumarayaan oo kale
bismillahi raxmaan raxiim horta qurba joogta waxaan leeyahay dalkiina wuxuu u baahan yahay dhismo wuxuu u baahan yahay in laga shaqeeyo kuwa yimidna aada iyo aada ugu mahadsan yihiin kuwa jirana xaggana waxaan leeyahay xilligan xilli ahayn inta imaan lahaydan imaada wadankiina dhista dhisma u baahan yahay shaqa u baahan yahay dhammaan waxaan ku bognaya in qof walba wadankiisa suuqa u dhisan lahaa qaabkeeda uu filankeeda u galo waxaan kaloo aan leeyahay qof walba oo soomaaliya hobay waa imaan kara waan dhisi karaa
bahda ee v o a aad baan ugu mahad celinaa didaalka iyo horumarka markasta ay kala qayb qaataan bulshada dhinac kastay tahay ta labaad waxaan rabaa inaan hal mid kala hadlo diyaasbarada iyo dadka amala yidhahan soomaalidu ee dabadjooga qurba joogta qurba joogta waxaan leeyahay qaas soomaaliyeed dhammaanteed horta waxaan leeyahay dalkeenna hadday tahay adinkoo bartiina jooga maalgashi hadday tahay iyo hadday tahay inta usoo laabatiin inaad dalkeena ka qayb qaadatiin horumarkiisa wax badanoo waxaa jira dadka hadda aysa fahamsaneen qurba joogta laakiinse wax u gala dadka deegaanka iyo soomaaliyaba jooga waxaa ka mid a iyagoo bartooda jooga haddii wacyigelin is-abaabulaan xataa mediyaha soomaalida hadda waxa ugu badan de dadku waa tageen oo mediyaha iyo saxaafaddii ka wada hadlaan si toosaha laiskula soo xiriiri karaa waxaan rabaa marka taas midda soomaaliyeed baaqan u diraya dalka qurba joogta soomaaliyeed dalkiina dib usoo eega hadday maalgashi tahay iyo hadday maskaxda laga dhisa ee tahaaba wacyigelina waxaan rabaa inaan si gaara marka ula hadlo qurba joogta rahobyaadka idin dhaliili mayo horta dhaliilshu waa laga fiican yahay laakiin waxaan leeyahay waa ka gaabiseen degmada hobyo horumarkeeda waa ka gaabiseen ciddaa ku haleynaysiinna ma garanayo hobyo waa deegaankeenii hadduu qurxon yahana idinku idin qurxon yahay hadduu fool xumaadana foolxumada waxaa ku leedihiin maanta dadkii deegaanka degmada jooga usoo jeesteen inay qurxiyaane nala qurxiya una soo jeesto aad baadna u mahadsantihiin aaday u mahadsan yihiin kuwaasi waxay kala ahaayeen duraan ciise faarax cabdiraxmaan axmed caliyare iyo bashiir cabdi qaarey dhammaan waxa ay ka mid yihiin dhalinyarada degmada hobyo ee gobolka mudug ee doorka ku lahaa horumarinta degmada hobyo ka socota waxa ay marti igu ahayeen barnaamijka madasha dhalinyarada idaacadda v o e da oo toddobaadkan idinkaga imaanayay degmada hobyo ee gobolka mudug anigoo cabdiwaaxid macalin isxaaq ayaana barnaamijka idinkaga soo jeedinayay degmada hobyo intaynu barnaamij midkaa la mida ku kulmi doonno waxaannu dhammaanteen idinkaga tegaynaa sidaa iyo ismaqal dambe oo xiise leh
markana dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo nuur xasan nuur
kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo horyaalka bremier leaga ingiriiska haddii aan ku hormarno hal ciyaar ayaa dhacday jimcihii shalay kooxda westham united ayaa laba iyo hal kaga badisay leaders united labada gool westham waxaa u kala dhaliyey ciyaartooyda kale ah angelo agbona iyo thomas susage halka goolka keliya ee kooxda leaders uu u keenay ciyaaryahan kelij guushaasi ayaa westham u dirtay kaalinta shanaad ee dhinaca kala horeynta ee horyaalka ingiriiska ciyaaraha kale ee horyaalka ingiriiska ayaa waxay dhici doonaan sabtida maanta ah iyo axadda birita ah kuwa maanta dhici doona waxaa ugu soo horeysa ciyaarta dhex mari doonta galabta kooxaha walfis iyo astonvilla newcastle waxay la dheeli doontaa naadiga west bromwich albion laakiin ciyaarta la wada sugayo maanta ayaa caawa fiidka dhex mari doonta kooxaha manchester united iyo manchester city oo isku magaalo ah xafiiltan weynna uu ka dhexeeyo ciyaartan waxay ka dhici doontaa garoonka kooxda manchester united caawa waxaa chelsea ay la ciyaari doontaa kooxda everton axaddana kulamo xiise leh ayaa dhici doona kooxaha horyaalka hogaaminaya ee kale ah tottenham iyo liverpool ayaa la kala ciyaari doona fulham iyo weliba crystal palace tottenham waxay booqan doontaa kooxda crystal palace halka fulham ay marti u noqon aan idhaahday halka liverpool ay marti u noqon doonto naadiga fulham arsenal ayaa sidoo kale habeen dambe la ciyaari doonta naadiga banley dhinaca seriaada talyaaniga hal ciyaar ayaa jimcihii dhacday saswolo ayaa hal iyo eber kaga badisay kooxda benevento guushaasi ay gaartay kooxda saswolo waxa ay u dirtay kaalinta labaad oo ay si kumeel gaar ah kala baxday kooxda inter milan galabta kalatone ayaa la dheeli doonta spezia torino waxa ay caawa la ciyaari doontaa udines halka lazio ay caawa fiidkii fooda diri doonto hellas verona dhinaca spain jimcihii hal kulan ayaa dhacay kooxda real vayadoid ayaa saddex gool iyo labo ku qabatay kooxda osasuna ciyaaraha kalena galabta iyo caawa ayay dhici doonaan iyo weliba axadda birita ah kooxda horyaalka hogaaminaysa ee atletic madrid waxay la ciyaari doontaa kooxda ay isku magaaladan yihiin ee real madrid caawa waxaa sidoo kale dhici doona ciyaar dhexmari doonta valencia iyo atletic bilbao oo galabta dhacaysa hetef iyo sevilla ayaa sidoo kale is arki doona kooxda barcelona ayaa waxa ay iyaduna la ciyaari doontaa habeen dambe naadiga lavent real sociedad oo ka mid ah kooxaha safka hore ayaa la ciyaari doonta naadiga eibar realna waxay la dheeri doontaa real bet natiijooyinka ciyaarahaasina waxaad ku maqli doontaan idaacadeheena soo socda haddii uu rabi raalli ka noqdo inta ka horraysa sidaa iyo nabadgelyo
heesa ayaanu jallaacaynaa markan
cadaad dumar ugasito taswiirtaadan dayaxa jeclaysta inaan dul sudo waxaan kacsaday dartaa inay xidigu daman taswiirtaadan dayaxa jeclaysta inaan dul sudo waxaan kacsaday dantaa inay xidigu daman xubnaha dunstooda iyo dareenka bogigayal dibnaha xadhay baa ku yidhi adan dadka ku jeclahay xubnaha dunstooda iyo dareenka bogaygayal dibnaha xaday baa ku yidhi adan dadka ku jeclahay duway injiraha qalbiga intaan duraxiddaadii duway injiraha qalbiga hadaan kugu daabaco waxaan degalkaaga digay halkii halkii halkii halkii ugu darocnay duway injiraha qalbiga intaan durxiddaadii duway injiraha qalbiga hadaan kugu daabaco waxaan degalkaaga dhigay halkii halkii halkii halkii ugu darocnay duway injiraha qalbiga intaan durxiddaadii duway injiraha qalbiga hadaan kugu daabaco waxaan degalkaaga dhigay halkii halkii halkii halkii ugu daracnee
guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi ku soo gebagabayn doonnaa idaacaddii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta way halkansi wada jirayda kala socodsiinayeen jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac tan iyo tan idaacaddan idaacad lamida isugu iman doonna waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
erkiyo samadan ku dayay wadaba markaani siri daruur qarsan ka faqe dawooy magacaaga bilan dhulkan damcaynan ku qoro erkiyo samadan ku dayay kodabac markaani siri daruur qarisan ka baqe
digle wadnaho kaxeel fudurbaan la tumay daabubita wuxuu ku yidhi ku dartay haye cilahe